duur wanaagsan kusoo dhawaada warka duhurnimo ee idaacadda dalsan qodobada waaweyn dhegeystayaal warka duuraad ku maqli doontaana waxaa ka mid noqonaya ciidanka ammaanka dowladda federaalk soomaaliya oo gacanta kusoo dhigay haweeney muqdisho ku dishay laba dumar ah oo ay guri wada degnaayeen dowladda federaalk oo faahfaahin ka bixisay khasaare ka dhashay roobabkii daadadka watay ay ka da-ay gobolada dalka hubiga shabeelle oo fatahaad hor limaanta ka sameeyey xaafado ka tirsan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan qaramidobid ee maamulka puntland ka dalbatay heshiis laga gaaro xisadii siyaasadeed ee u dhexaysa madaxweynaha maamulkaasi siyaasiyiinta mucaaradka wafdi ka socda dowladda soomaaliya oo maanta shirweyne ugu qaybgalaya dalka masar oo ay gaareen
xaalad bani-aadinimo oo ka taagana degmada baardheer ee gobolka gobolka aniraada degmada baardheer degmada bardaal ee gobolka baay iyo maamulka degmada ah oo qayladhaan u diray dowladda kumeelga dowladda maamulka ah koonfur galbeed iyo dowladda dhexe ee soomaaliya
jabuuti oo noqotay waddankii ugu horreeyey geeska afrika ku yaala oo hawada sare u diray dayacgacmeeda
akhbaaraadka dibaddana maalintii labaad shirkii waddamada jaamacadda carabta ee islaamka ah ogolay islamarkaana ka socda riyaada
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
duur wanaagsan mar kale kusoo dhawaada intaad maqasheen wararkeenii oo faahfaahsan ciidamada
ukrainana ku bilowna dhegeystayaal faahfaahino dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayaan dil haweeney magaalada muqdisho ugu geysatay laba dumar ah oo ay guri wada degnaayeen waxaa xalay xaafada buur bishaaro ee deegaanka gubadley ee dhaca dureedka magaalada muqdisho dil dad badan ay ka argagaxeen halkaas ay u geysatay haweeney laba dumar ah oo ay guri wada degnaayeen dadka deegaanka ayaa waxay ku warameen in dilkaas uu ka dhashay muran caruur yaryar oo isdagaalay islamarkaana sababay dilkaas inuu dhaco waxaana falkan aada uga naxay dadka deegaanka haweeneyda ayaa waxaa la sheegay inay toorey ku hubeysneed oo islamarkaana ay wadatay toorey sidaasina ay ku dishay laba habeen oo lagu kala magacaabi jiray iyaguna naciimo saalax iyo sidoo kale ikhro daahir mahdi oo la sheegay inay dumaashadeed aheyd waxaana sidoo kale haweeneyda dilka geysatay lagu magacaaba ambiyo maxamed cali sida ay sheegeen dadka deegaanka waxaana intaa kadib haweeneyda dilka geystay ee isku dayna goobta ka baxdo balse markii dambe ciidamada ammaanka ay gacanta kusoo dhigeen dadka deegaanka oo la hadla warbaahinta ayaa waxay sheegeen in dilkaasi ay aada uga naxeen islamarkaana ay haweeneyda ay dilka geysatay ee ku hubeysneed tuurey iyadoona markii dambe labada haween kale ee kala ah naciimo saalax iyo sidoo kale ikhra daahir ay jirka sare ama qeybaha sare jirka uga dhifatay tuurey sidaasina ay goobta ay ku geeriyoodeen ehelada haweenka la dilay oo la hadla warbaahinta ayaa hay-adaha ammaanka dowladda federaalka ka codsaday in cadaaladda la marsiiyo haweeneyda dilka geysatay oo haatan ku xidhan xarunta hay-adda dambibaarista iyo c i d da
annagu waxaana dadka diriska ahay oo jiiraanka ahay waxaan ognahay dagaalku maqhribkii salaada maqhrib uu ahay ilaa galabtii oo dhanna wax ciyaal iyo waxba istuuriyahayay ayadoo maqhribda dukaan waxaan ka war helna qaylo iyo walaac markii aan ku soo baxnana meeshii meydkaanba la kulannaba intaas ka hor waxaan ogeyn muran oo macnaha waxawaay gabarta iyo gabar kaloo murmaayo wax kaleosan ogeyn ma jirin oo ilmo yaryaroo istuuriyey dad dirisa ilmoile waa ka dhacaane intaasaan ogeyn kabacdi meydkaan la kulannay waxaan mugga ognahay qofku gacanku dhiglaha huma qarsoono oo hadda kabacdi laysisii weydiimaayo waa kulley intay dhimatana jannada allah ka waraabiyo annagu ka diris ahaan iyo ka jiiraan ahaan waxaan ognahay inay gacanteeda ku baxeen gabartaasaan ognaha annaga
waxaan taagannahay halkii salay ee ka dhacday dhibaatada aniga oo ah aabbaha dhalay ikhra daahir mahdi xuseen aniga sida xaaladda u dhacday waan ogaa waa joogay meeshaasaan ku dukanaye iyo gabdhahuna halkaanay ku dukanayeen xaaladdu marka iyaduna halkaasay ka soo baxday gurigeedu waa kaa idoo tooriyada u cabaysan tahay horena way u maratay midaasna shafay kula tiri midaasna mee shaf kula tiri orodkeedina horey u baxday marka wax oo maaragtay ka horeeyey aniga oo hadda dhibaataa oo badan ma jiraan muranka shalay oo la ekahay halahaasaana dhacay waxaa laga rabaa marka qofkii dhibkaas geysa in cadaaladda la hor keeno haddii alla yidhaahdo anoo ah cumar macalin xasan cali waxaan idiin sheegayaa gurigan waa gurigii ay ku dhinteen labada gebdhood oo la kala dhaho nicmo saalax macalin xasan cali iyo ekhre daahir mahdi xuseen cadow waxaa ku dhex disha gurigan gabadha la yidhaahdo ambiyo maxamed cali gurey marka gurigay wada deganaayeen ayaan idin leeyahay saddex qolo saddex qoloo guriga ku taallo ay deganaayeen labada gabdhoodoo dhimatay mid waliba gurigeeda iyo bersada ay leedahay ku dhex dhimatay dhinaca kale laamaha ammaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa goordhow shaaciyay inay gacanta ay kusoo dhigeen haweeneyda dilka u geysatay labada dumar ay guriga wada degnaayeen waxaana taliska booliska dowladda federaalk soomaaliya ay sheegeen in laamaha ammaanka uu sameeyey howlgallo ay gacanta kusoo dhigeen haweeneydaas oo haatan ku xiran saldhigga booliska degmada karaan waxaana eedeysanaha la sheegay waa eedeysanaha gacan kudhigilaha haweeneyda ah ay dishay labada haween la horgeyn doono cadaaladda si waana dhahday loo horgeeyo cadaaladda islamarkaana si ay la horgeeyo cadaaladda kadib markii ay dalbadeen ehelada labada marxuum ee la dilay
dowladda soomaaliya ayaa waxa ay sheeg- ka hadashay roobabkii ka da-ayay ee qeybo ka mid ah gobolada dalka soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya ee weeliyan qaar ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee culamadiinka ayaa shir jaraa'id ay ku qabteen xarunta wasaaradda warfaafinta ay kaga hadleen waxyaabihii ugu dambeeyey roobabkii dabaylaha roobabkii ka da-ayay qeybo ka mid ah gobolada dalka oo ay sheegeen in qaar ka mid ah roobabkaasi ay la tageen dadka deegaanka tiradan uu sheegay inay ka badnaan inay ka badan tahay ilaa iyo sagaal iyo soddon qofood wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya oo shirkan jaraa'idda ka hadlaya ayaa sheegay si loogu gurmado dadka ay dhibaatooyinka soo gaareen iyo weliba in wax laga qabto dhibaatooyinka ay fatahaadahaasi ku- ka geysteen qaybo badan oo dalka ka mid ah Eh, sidaad warbixinadeeda hore ku maqasheen ilaa iyo ku dhowaad shan boqoloo kun amaba nus milyan oo qof ayaa barakacay oo guryahoodii ka tegey kadib markii daadadkii ay aad u waxyeeleeyeen waxaa jirta cabsi ah in dad gaaraya hal milyan ilaa iyo laba boqol oo kun gaaraya laftirkooda ay noqdaan kuwo ay daadadkaasi ama fatahaadahaasi ay saameyn ku yeelan doonaan dhimashada ilaa haatan inta la ogyahay waa kow iyo soddon waa inta ay markaasi dowladda ay xaqiijin karto way dhici kartaa khasaaro intaas inuu ka badan yahay Een, waxaa jira een, eh, kaabayaal badan oo burburay Eh, meesha ugu badan ee dhibaatada ay ka dhacdeen waa gobolka gedo marka maanta waxaan halkan isugu nimid in dhibaatadaasi weyn ay dowladda iyo shacabka soomaaliya iyagoo iskaashanaya la isku dayo in wax laga qabto si dadkaasi eh, dhibaataysan wax loogu qabto kaabayaashaasi burburay wax looga qaban lahaa iyo in guud ahaanba dhibaatadan jirta mu- bulshada soomaaliya looga wacyigelin lahaa innagoo oo markaasi ka bilaabayna in eh, taageerada marka hore ka timaado shacabka soomaaliyeed kadibna markaasi haddii ay noqoto beesha caalamka iyo hay-adaha kale ee samafalka iyaguna ay garab ka geystaan laakiin hawshan waa howl u taalla soomaaliya oo u baahan in marka hore annaga aan iska bilaawno in aan wax u qabanno dadkeena dhibaataysan marka intaas ayaa ugu muhiimsaneyd waxaan maanta halkan idinkugu yeernay waxaa halkan ila jooga guddoomiyaha sodma Eh, maxamuud macalin iyo culamaa udiinka soomaaliyeed oo iyaguna raba in ay la hadlaan shacabka soomaaliyeed si ay arrimahan jira ugala hadlaan ugana wacyigeliyaan iyo muhiimadda ay leedahay in laysu gargaaro xilliyadan adag oo kale
codkaas waxaa ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya daawud awees oo faahfaahin ka bixinayay tirada dadka ku dhintay daadadkaas iyo r- sidoo kale roobabkii ka da-ay qeyba kamid ah gobolada dalka markana webiga shabeelle ayaa fatahaad horle waxa uu ka sameeyey maanta xaafado ka tirsan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sida warkan uu ku faahfaahinayo saleemaan cabdaala
webiga shabeelle ee dhex mara magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa xalay ilaa maanta ku fatahay qeybo badan oo ka mid ah xaafadaha beledweyne sida ay sheegayaan wararkaan ka helayno beledweyne ee maamulka hirshabeelle webigaah ayaa biyo fara badan keenay xaafadaha buundaweyn iyo holwadaag kadib markii uu webigaah jabsaday qar- karkaarka waxaana saacadihii lasoo dhaafay laga cabsi qabay fatahaadta uu sameeyey webigaah biyaha ayaana dhex eegaaga wadooyinka iyo guryaha ku yaala magaalada beledweyne magaalada beledweyne ayaa waxaa hore uga barakacay dadkii ku dhaqnaa gudaha magaalada kuwaasi oo u barakacaya dhulalka daagka ah oo aysan biyaha gelin si ay uga baxsadaan halista ka dhalan karta biyaha webiga shabeelle maamulka magaalada oo la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay in ilaa iyo hadda uusan jirin wax khasaare nafeed ah oo ay geysteen fatahaada ku dhafatay inta badan xaafadaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan si kastaba haddii dowladda federaalk soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ka digeysay fatahaadaha ay sameynayaan webiyada jubba iyo shabeelle oo ku fatahay magaalooyinka gaar ahaan webiga jubba oo ku fatahay degmooyinka gobolka gedo halkaasi oo haatan ay ka taagan tahay xaalad adag
qaramada midoobey ayaa maamulka puntland ka dalbatay in heshiis laga gaaro xisadii siyaasadeed ee u dhexeysa madaxweynaha maamulkaasi iyo weliba siyaasiyiinta mucaaradka wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada habeeneed lagu magacaabo lusiyaana oo shalay la kulantay madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani ay kala hadashay xaaladihii ugu dambeeyey ee siyaasadeed ee xisadaha ka taagan magaalooyinka garowe qeybo ka mid a maamulka puntland kuna aadan qaabka maamulka puntland uu maareyn doono sideedda bisha jarawe doorashooyinka ka dhici doona maamulkaasi haweeneydan wakiilka gaarka ee xokeyaha guud ee qaramada ayaa sidoo kale waxay kulan la qaadatay kooxaha mucaaradka siyaasiyiinta ee kasoo horjeeda hanaanka madaxweynaha maamulka puntland xasiil cabdulaahi dani uu ku doonayo in isagu uu maamulo doorashooyinka sideedda bisha janawari ka dhacaya maamulkaasi waxaana sidoo kale u gudbiyeen dalabkooda kooxaha mucaaradka inay kasoo horjeedaan doorashooyin qof cod ah inay ka dhacdo maamulka puntland islamarkaana haway ka codsatay maamulkai kooxahaba inay isxakameeyaan lana gaaro heshiis siyaasadeed kaa oo soo afjaraya muranka dhinaca siyaasadda iyo weliba doorashooyinka maamulkaasi
wasiirka cadaaladda xukuumadda soomaaliya wafdi hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada qaahiraha ee caasimadda dalka masar wafdigan ka socday dowladda federaalk soomaaliya isla markaana uu hogaaminaya wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda soomaaliya xasan macalin maxamuud iyo wafdigiisa oo ay kamid ahaayeen xeraaliyaasha guud ee qaranka suleymaan maxamuud iyo sidoo kale garsoore sheekh saalax dhiblaabe oo ka tirsan maxkamadda sare dalka ayaa safarka ku gaaray maanta magaalada qaahira ee caasimadda dalka masar wasiirka cadaaladda iyo wafdiga la socda ayaa qaahira ku tegay casuumaada uu fidiyey dhiga wasiirka dhigiisa wasiirka masar cumar marwaan oo ay dhowaan ciraaq uga wada hadleen meertadii soddon iyo sagaalaad ee golaha cadaaladda ururka jaamacadda carabta wasiirka cadaaladda iyo sidoo kale dhigiisa wasiirka cadaaladda dalka masar ayaa waxay kulamo ku qaadan doonaan magaalada qaahira iyagoo uga hadli doona arrimaha horumarinta cadaaladda iyo garsoorka iyo iskaashiga xoojinta xiriirka ka dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo masar masar ayaa waxay kamid tahay dowla dowladaha xiriirka soo jireenka ee qotada dheer kala dhexeeya dowladda soomaaliya waxaana dowladda masar iyo sidoo kale dowladda soomaaliya iska kaashadaan arrimo dhowr ah
jabuuti oo noqotay wadankii ugu horreeyay ee geeska afrika ku yaala hawada u dareyd ee xagacmeed
And liftoff of SpaceX Transporter 9. Go, Transporter, go, SpaceX.
dowladda jabuuti ayaa markii ugu horreysay waxay tijaabisay dayaca gacmeedka lagu magacaabo jabuuti e kaasoo xalay taha xarunta lagu magacaabo bender space force base abroad oo x lagu magacaabo oo ku yaala dalkaasi jabuuti jabuuti ayaa sheegtay in arrimahan ay kala kaashatay macad ku yaala dalkaasi faransiiska oo ay wax ku soo barteen qaar ka mid a injineerada iyagu dhisay barnaamijkan loogu talagalay dayax gacmeedka sida hore u cilaamiyey madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle bilowgii ama horaantii march ayaa satellite-kan isagu ay iska kaashadeen jamciyadda lagu magacaabo c s u m oo laga leeyahay dalka faransiiska iyo dowladda jabuuti ayaa aakhirkii lagu guulaystay in lasoo gabagabeeyo islamarkaana loo diro hawada sare afhayeen u hadlay dowladda dalkaasi jabuuti islamarkaana ah qeybta waxbarashada cilmi baarista ninka lagu magacaabo wasiirka anirahde waxbarashada cilmi baarista ee dalka jabuuti nabiil maxamed axmed ayaa yidhi waxaan aad ugu faraxsanahay in gabagabadii arrintan ay soo gabagaboodo islamarkaana dowladda jabuuti ardaydeedii wax ku soo baratay dalka faransiiska maanta ay soo gabagabeeyaan tijaabadan hawada loo diray dayaxgacmeedkan lagu magacaabo jabuuti e oo iska kaashadeen dalalka faransiiska macad ku yaalay weliba dowladda dalka jabuuti ardaydeeda wax ku soo bartay halkaasi madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa hore u sheegay in dowladda dalka jabuuti ay ka faa'iidaysanaysa dhaqaalaha faraha badan ee gacanta ku hayso ay tijaabin doonto satellite-ka ama dayax gacmeedka ugu horreeyay loo diray hawada sare waana waddan ku yaala bariga afrika wuxuuna noqonaya waddankii ugu horreeye bariga ku yaala qaaradda afrika ee dayax gacmeed u diira hawada sare madaxweyne ismaaciil cumar geelle ayaa hore u sheegay dowladda jabuuti inay ka dhabayn doonto barnaamijkan hore usoo bandhigtay ah in dayax gacmeed ay u diri doonto hawada sare wasiirka waxbarashada ee dalkaasi jabuuti nabiil axmed nabiil maxamed axmed ayaa sheegay in dowrka dowladda jabuuti ee wasaaradda waxbarashada iyo weliba arrimaha la xiriira baadigoobka ama risarjiga ayaa waxa uu sheegay in jabuuti ardaydeeda wax kusoo baratay arrintan dalkaasi faransiiska ee qeyb ay ka noqdeen islamarkaana jabuuti ay ma- martigelisay mashruucyada sidaan oo kalaha satellite-ka ah loo dirayo hawada sare dayaxa gacmeedkan waa mashruucii ugu horreeya ayuu yidhi dowladda dalka jabuuti ay ku guulaysato in hawada sare loo diro dayax gacmeed sidaan oo kale ah waana waddankii ugu horreeyay ku hadla luqadda soomaaliga ee ku yaala bariga qaaradda afrika waa jabuuti ay ku guulaysataa in dayax gacmeed noocan oo kalaha ay u dirto hawada sare waa guul
dhegeysanaysiin dalasane dhowrnimada waa dhageysa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel